Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee gobolka Hadad-Mareera ayaa fulinaya howlgalo lagula dagaallamayo shidaalka dhuxusha iyo ilaalinta deegaanka. Isku duubaha ayaa howlgalku ku weheliyay ciidanka, shaqaale wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo guddoomiyaha degmada. Maangooriyaynta iyo waliba goobta ku hadalaya isku duubaha wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada ee gobolka Hadad-Mareera Cabdiqadar ayaa faahfaahin ku bixiyay dhibaatada yeelata shidaalka dhuxusha, qofkii ka aragna tallaabo sharci lagu qaadan doono.
dhuxusha ilaalinta deegaanka iyo dambiilayaasha si aan u qaban lahayn waxaa kaloo aanu qabannay gaadhi dhuxul ah oanu ka soo qabannay tuulada gocondhaale oo gudubi noo yaallo imika aanu sii qaadi doonno sii kaxayn doonno haddii ilaahay ka dhigo iyo dhowr goobood oo kale oo naloo sheegay oo dhuxushani ka baxayso oo iyagana aanu doonayno aanu soo gubno howlgalkaas wuu socon doonaa horena wuu nagu socday imikana wuu soconayaa waxa weeyaan in badanna halkan waanu uga degnay ciddii dhuxushaas gacanta kula jirta ama dhibaatada ku haysa deegaanka ciddii maqal weyda ka dhaga adeegta waxa weeyaan iyadaa markaas dee wixii ku dhaca isu geysatay dambiilayaashiina waanu ku daba jirnaa qaarna gacantaanu ku haynaa marka waxa weeyaan waxaanu uga digayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay faraha kala baxaan dadka dhibaatada ku haya deegaanka ee dhibaataynaya ee geedka nool ee galoolka ah ama tayada leh quraaca ah maraaga ah shidaya dhuxusha ka shidaya inay badbaadiyaan oo daayaan faraha kala baxaan hadday dhuxul doonayaanna waanu haynaa garanwaagii baa halkan oodweyne iyo galo iyo xaaxi iyo beerataba qaatay oo weliba aanu ku taakulayn doonnaa haddii ay doonayaan dhuxul inay shidaan wasaaradda deegaanku gacan bay ka geysan doontaa marka waxaanu leenahay waarniyow lafihiina nagu tura naftiinna waa ku dhammaatay geedkiiyo naftooda waa isku dhammaaday isma oga dadkan maalgelinaya gaadiidka wata ayaa bahashan dhuxulah dhaqaalaheeda iyo iyo macaankeedaba qaata laakiinse kuwan shidaya waxaana ku mid a mas-uuliyiinta deegaanka oo hadhabaayana sidii linrooji lahaye xaalufinta geedaha ama dhuxla la shidowa waxaa la bilaabay markii hore gudweyn baa la shidi jiray in iminka iyadoo yaryar oo gaagaabanba macah si markiiba loo raro sii dayn mayno waayo haddii taa la sii daayo wuxuunbuu odhanayaa uun kii taweyn shidayna wuxuunbuu odhanayaa kii hebel booyi kii sii daayey xabad nagu baxsan mayso isduuna si fiican buu noola shaqaynayaa wasaaradda deegaanku dhammaanteed badho saabka gobolka aada iyo aada dhammaan si fiican dowladdu way ku mahadsan yihiin saddex caloolood baa jirta caloosha dhulka iyo caloosha xoolaha iyo caloosha dhirta caloosha xoolaha waxa weeyaan waxay cunayaan geedaha ka soo baxa dhulkay cunayaan dadkuna xooluhu ku nolye haddii geed la waayo wax allaale waxa weeyaan jiri maayo dad jiri maayo sidaa daraaddeed sidaasaa dhirka loo ilaashanayaa cimiladay dhirtu wax ka taraysaa sidaa daraaddeed ninkaan dhulka ilaalin isagana la ilaalin maayo sharciga waajibkaabaa la marinayaa waxaan leenahay halaga waantoobo shaqooyinka way furan yihiin siduu isuduwu sheegay mashaariic badan baa jirta garawaagii baa loo sharcigareeyo ay garaaci doonaan ay ka shaqaysan doonaan lagu maalgelinayaa waxaa kaloo jira askar baa jirta oo ciidamaa la qorayaa taa lafteeda ayaa ayay geli karaan shaqooyinku way baran yihiin waxaa sidaa uu sheegay naafac naafacoodana ma qaataan xoogga iyo dhirtuunbaa isku dhammaanaya